cudurkan xumada rifty valley ayaa la shaaciyey in deegaanka wajer county ilaa iyo qof ay siyaalo kala duwan oo u kala dhinteen gudaha countigaasi wasiirka caafimaadka ee countiga wajeer cabdixakiim bilow oo la hadlay saxaafadda ayaa shaaciyey baaritaano kala duwan oo ay sameeyeen in cudurkaasi ay xaqiijiyeen inuu ku dhuftay qeybo ka tirsan countiga wajeer
cudurka rifty valley fever ayaa waqti wiig hadda lasoo dhaafay ayaa loo maleeyey inuu ka dilaacay countiga wajeer waxaan sameynay afar qof ayaa u dhimatay ilaa xilligan la joogo afarta qof oo u dhimatay hal dumar ay ahayd saddexna waa rag markay dadka ayaga ay dhinteen waxaa labada u horreysa markay dhinteen waxaan sameynay sample ayaan u dirnay camry sampleska ayaga ahay sample ka mid ah waxaa noola sheegay inuu rifty valley fever ayuu yahay xumada rifty valley ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo iminka ay uga cabsi qabaan inay kusii faaftay qeybo ka tirsan countigaasi wajeer digniinna waxa uu ka siiyey shacabka ku dhaqan countigaasi in aysan isticmaalin calafka xoolaha ka imaaday dadka waxaan rabnaa inaan u sheegna cudurkan xoolaha baa laga qaadayaa xoolaha dhammaanaya waxaan u sheegaynaa dadka inay cunin neefka hadduu dhimanayo aan la qalanin maxaa yeeley waxaa laga qaadayaa dhiiggiisa oo la daara waxaa laga qaadayaa caanaha waxaa laga qaadayaa hilibka kaniica soo qaniinti oo kasoo buubtay oo qofka bani aadamka qaniintina waa laga qaadayaa marka waxaan bulshada u sheegaynaa inay xoolaha dhammaanaya iyay cunin oo hilibkooda ay iska dhaafaan waxaa kaloon maanta u sheegaynaa dadka reecelaas subcounty iyo wajiha west subcounty inaan joojinay cunitaanka hilibka la cunaayo ilaa muddo kale laga gaaro labadan subcounty waxaa loo joojiyey in hilibka ay cunin caanahana ay ka cabin xoolaha waxaa loo yeelaya darteed waa meelaha hadda oo aad ay u saameysay rifty valley feverga eldaas subcounty ay aada u saameysay wajiha westna maadaama ay jiiraan leeyihiin cudurka saas uu ku faafi karaa subcountiga asaga ah laakiin waxaan u sheegaynaa dadka meelaha qaar oo hospo hotspotka ama meelaha qaar oo loo malaynayo inuu rifty valley fever uu kusii faafi karo waxaa ka mid ah wajiha south iyada naftinkeeda waa la tilmaamay marka waxaan u sheegaynaa dadka dhammaan reewajeel in xoolaha laiska ilaaliyo neefka xanuunsan yaan la qalanin caanahana ayaa laga isticma
ka baarlamaan hoosaadka countiga wajeer ayaa qalinka ku dugay adduun gaaraya saddex boqol oo milyan oo lacagta dalkani kenya taasoo loogu talagalay la tacaalid xumada cudurka rifty valley oo cabsi fara badan ay dowladdaasi oga qabtay inuu ku sii fido qeybo ka tirsan countiga wajeer
waxaan hagaajinay tiam oon u dirnay basir basir waa meeshii dadka labada qof oo isbitaalka wajiha county rivar hospital ku dhinteen ay ka imaadeen meesha ideed waxaan u dirnay tiam oo la tacaalaya bukaanka loo malaynayo inuu ka soo gaaray xanuunka rifty valley fever tens baa meesha loogu hagaaji sifa ay loogu gudbanin dadka kale aan xanuunkaas u saameynin waxaan isku daynay in dadka ayaga ah la meesha iyada lagu xanaaneeyo meesha iyada lagu daaweeyo sifa cudurka u sii bixin waxaa kaloon dhaqdhaqaaq aan sameynay ma jirin digniino hore oo dowladdu ay ka soo saaraysay in cudurkaasi lagu arki karo qeybo ka tirsan waqooyiga bariya dalka kenya balse diyaar garow culus ayay dowladdu waxay oga jirtay goobaha inta badan dadku ay isku dhaafaan ka mid yihiin garoommada iyo xuduudaha laga soo gala dalkani kenya oo la dhigay khubaro u tababara nidaamka cudurkaasi looga hortago iyo baaritaanadiisa kala duwan xumada cudurkani rifty valley ayaa sannaddii kun sagaal boqol soddon iyo kowdii dalkani kenya markii ugu horreysa lagu arkay ida ku xaraysnaa beer ku taalay deegaanka rifty valley kadibna cudurkaasi waxaa lagu sheegay inuu ku faafay sabsaxara africa iyo waqooyiga africa iyo dalka sacuudi carabiya iyo dalka yeman mana jiraan digniinna ay dowladdu ka soo saaraysay in cudurkaasi dib ugu soo noqon karo dalkani kenya taasoo horaan ay sheegtay in cudurkaasi laga dabargooyey balse ilaa iminka dowladdu waxay tacaallo ka muujinaysay goobaha dadku isku dhaafaan kuwaasoo ay ugu tala gashay inay kala socoto xaaladda cudurkaasi dadka qabo ee suurtagalnimada ka soo geli kara dalalka dariska la ah dalkani kenya balse cudurkaasi ayaa iminka waxa uu noqonayaa in afartii qof ee ugu horreysay uu ku dilo gudaha degmada wajeer maxamed faarax shire v o a garissa